أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka maraykanka ciidanka xisbada wilaayada bokool ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo ceelshiil ee wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galgaduud ayaa goobo fagaareyaal ah ku daawaday filimka lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaal جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed ugu yaraan laba sargaal oo ka tirsanaa ciidamada k d f ayaa la xaqiijiyey inay ku baktiyeen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada kawaale ee dalkaasi kenya war rasmi ah oo uu bixiyey guddoomiyaha gobolka kawaale gaalka lagu magacaabo stephen orinde ayaa xaqiijiyey in labada sargaal ay ku dhinteen shilkaasi xilli ay ku jireen duulimaad aan la sheegin meesha uu u socday ciidanka milatariga kenya k d f ayaa sidoo kale si rasmi ah u xaqiijiyey dhacdada iyagoo sheegay in diyaaradda noocan loo yaqaano gruub boqol iyo labaatan e oo ay leeyihiin ciidanka cirka ay la kulantay xaalad deg deg ah xilli ay ka duushay magaalada mombasa kuna jirtay safar baraha bulshada ayaa lagu arkayey dadweyne badan oo isugu soo baxay goobta shilka iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay gaareen si ay uga qayb qaataan howlaha raayinta dadkii wax ku gaareen diyaaraddaas warar kale oo warbaahinta dalka saaka ay qortay ayaa sheegaya in khasaaruhu intaas ka badan yahay aad baad u mahadsantahay marwaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka maraykanka nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo eegaya warkaasi wararka ka imaanaya gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in laba dhacdo oo kala goonigooni ah lagu weeraray xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi halise hormen oo horey u ahayd afhayeenka baarlamaanka gobolka haddana ahayd xildhibaanad iyo ninkeeda ayaa lagu toogtay gurigooda iyadoona labadooduba ay dhinteen durbadiiba sidoo kale senator john hofman iyo xaaskiisa ayaa isna lagu weeraray meel kale oo ka tirsan gobolka minnesota waxaana lasoo wariyey in labadooda ay dhaawacmeen iyadoo la dhigay cisbitalka sida ay sheegtay warbaahinta dhakhaatiirta gobolka minnesota waxay sheegeen in xaaladooda ay weli halis tahay senator john hofman iyo xaaskiisa booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu xirnaa dhar booliis oo been abuur ah wuxuuna watay gaari u eg kuwa booliiska gaariga ninka falkan geystay watay ayaa laga helay liis magacyo ah oo ay ku qoran yihiin siyaasiyiin kale oo la tuhunsan yahay inuu damacsanaa inuu khaarijiyo dowladda kaafirada maraykanka ayaa weerarkan ku sheegtay fal siyaasadeed oo argagixisa waxayna sheegtay inay socdaan baaritaano ku aadan weeraradan mahadsanid abusheyba ciidanka xisbada wilaayada bokool ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abuuxasaan howlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dowriye iyo qaar ka mida raashin iyo bagaashyo dhacay kuwaasoo ay kasoo ururiyeen gudaha iyo daafaha degmada rabdhuure goob fagaaro ah oo ku taalla degmada rabdhuure ayaa allaa fadligii lagu gubay waxyaabihii dhacay iyo qaar ka mid a waxyaabihii maanka dooriye ee howlgalka ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada rabdhuure ay kusoo qabteen goobtii lagu gubay ee waxyaabahan dhacay waxaa ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsada degmada rabdhuure malaaq madkeer garaar oo ka mid a waxgaradka degmada rabdhuure ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay isagoona bacdallaahi u mahad celiyey ciidamada al amru bilmacruufi wanahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee howlgalkan sameeyey hatamay kor surugnaa nanaaga raashin noo kasta le waliba dhiyaanta yalka gubaha ayaa kor surugna xisbagii iyo maamulkii arintaas ma aragna ankahay umati ha ku aruuriyey waxyaabooyinka dhiya ha ku aruuriyey inta hadhaki iina ang mahadnagaan walbadanga hadha waayan haddii una edna odayaalkii dhagankii deegaanka haddii una edna oo hata gaar ahaan bakoola roogne degmadii rabdhuur roogni haddii una edna eed iyo eeda waliba waa handhawaayan eed iyo eedaanka farahasagna raashinka dhiyey in ma aragne waxyaabooyinka deegaanka lahageliyo haayo oo ma aragne maalin kasta xisbigii la wareegado haayo dheedyo fiiriyo haayo dhabka umuto insheernaayan waliba waaha kula dagaalamo haay iina waliba waaha angmahadnagaan mid ka mid a ganacsatada oo isagana fagaaraha ka hadlay ayaa tilmaamay in howlgalkan uu ahaa mid lagu guulaystay isagoona ganacsatada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhacay ee ay dalka soo gelinayaan gaar ahaan degmada rabdhuure ganacsatada haddii una may naftata iyoonay dadka kaleeba may unku digey ama kulidardaaramey ini waxyaalahan hata geegka inmuuqdo an hata hortay kumaad naanaga leho may buwaaha oo daawadi hoolalka duraay leho shaambada leho sokorto leho adduun dhan leho dhiye inta hortayn kumaada hangata ini hoolal dhan isu khasaarin naftata iyoonay dadka kaleeba saasa an dardaarame may buwaaha geegka may buwaaha aragahay tangata walaansi oo hay gubeeli ley anta tubuñin may buwaaha deegankii rabuur ilaahay ka mahadsan hatana mayle kala dardaarmaana dadka oo howlan teegan oo hisbad ah ini mayle raisgeey hamiin tukaabada la wareegid ini walaansi uu aruuriyan may buwaaha wal kheer ama ah may buwaaha walaan sharu markan insha allah meelaha ka gabagabaaye ciidamada al-amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan waxyaabaha dhacay si dadka muslimiinta looga ilaaliyo waxyaabaha dhacay maadaama ay ciidamadan qaabilsan yihiin amniga guud ee wilaayada islaamiga ee bakool si gaara caafimaadka ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada ee hoos harsanaya raayada towxiidka aad baad umahadsantahay abuu xasaan ugu dambeyntii bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo ceelshiil ee wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaal marwaan moxamed ayaa mar kale warbixintaasi inoo eegayaa
halkani waa deegaanka ceershiil oo hoostaga magaalada ceerbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaasoo fagaara ku yaalla ay bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqan ay ku daawadeen filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ciwaankiisu ahaa in tansurullaaha yansurkuma ayaa ahaa mid ay daawasfidiisa xiise gooni ah u qabeen bulshada ceershiila kaas oo noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta daawashada muuqaalka kadib bulshada deegaanka ceershiil oo idaacadda islaamiga anders la hadlay ayaa sheegay waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen filimka iyo inay ku laaqoobsadeen dabka cadowga gaaray bismillahi raxmaan raxiim annagoo ku dhaqan dadweynaha ceershiil ku dhaqan diyaarnahay waxaan daawanay filin ama aflaan jihaadi ah oo aad iyo aad u xiiso badan kuwaas oo aad iyo aad noo soo jiitay sida gaalada looga takhallusay mujaahidiintu ay u baagsanayaan iyo jabka gaalada iyo cadowga soo gaaray ayaan daawannay waxyaabihii noogu xiisaha badnay waxaa ka mid ah ayagoo firxanayo ayaan u jeednayoo sidii ari waargalay camal sii dudahayo qaarkoodna uu dhex kusii kufkufayo oo waxaa weeyaan xabaddu ay dhex kusii haleelayso saraakiishoodau ka hor ordayso waxyaaba aad u xiiso badan ayaan aragnay oo aad noo soo moraalkeenna iyo soo jiitay ayaan aragnay qalbigeennan uu ku qabowsaday oo waxaa weeye muslimiinta quluubtooda shaafiyey waxaan u mahad celinaynaa aan u dacayhaynaa mujaahidiintii ilaahay fadligiis gacmahooda ku soo hooyay guushaas allah ayaan ku mahadsan oo iskale guushaas laakiin sababta mujaahidiintii keentay ayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala alla ka sugow aad iyo aad ayuuna u xiiso badnay waana codsanaynaa in mar walba nala soo celceliyo insha allah waxaan nahay dadka ku sugan deegaanka alshiil caawa waxaan fiirsanay aflaam jihaadi ah oo aad u qurux badan oo aad u wanaagsan waxaa ka mid ahaa filimkii lagu soo bandhigay dagaalkii cuslaa ee xaqa iyo baadilka ku dhex maray degmada aadan iyo baal kaas oo aad iyo aad u cadara mujaahidiinta ugu dhigeen gaalada sidoo kale waxaan fiirinay oon aragnay deegaanadii faraha badnaa oo mujaahidiintu ay qabsanayeen beelaha lasoo dhaafay waxaan arkaynay cali guduud cadcadey iyo meelo fara badan sidoo kale waxaan arkaynay ciidamo maleeshiyaad fara badan oo ka cararay ama ka qaxay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada aadanibaal iyagoo leelooyin shacab saaran oo waxaway gurceyli halkaas safraya ayaan arkaynay maasha alla aad bi aad ayaa ilahi subxana wataala ugu mahad celinaynaa mujaahidiintana aad iyo aad ayaan waxawaaye u salaamaynaa ilaahay ha guuleeyo gaaladana alla ha jebiyo filimka horta wuxuu ahay filimka aad yabaal ee murtadiinta lagu xasuuqay waxa ugu yaabka badanoo aragna waxay ahayn liila calaawiyaal oo ciidan ku qaxayan oo kumanaan ciidan ah oo qaxootiya oo yaaban iyadoo waxawaaye kala cararayaan iyadoo waxawaaye ee madaxdoodii faanayso ciidamadaas marka faanka besay yaqaanaan waxaana la yidhaahdaa ee waxawaaye filimkaas intaan surulaay ansurkum waa magaysa ciidankaas waxaan leeyahay horta ilaahi subxaana watacaala ha u toobad keenaan wacdar ay la yaabeen waa arkeen filan aan fiirsanay aad iyo aad u sharaf badan aan fiirsanay insha allah waxaa waaye cadow ilaahay cararaho jabaho waxaa waaye ciyaal yaryarisoo maasha allah ilaahay kaashahay ay eryahayaan fiirsanay tiro badnidooda ay waxu tari weysay iska sii wada cararayaan waxaa waaye gurguurtii beenta usoo sheegana waxaa waaye hortiisa ay ku burbureen aan fiirsano mujaahiinta waxaan ugu duceeyaynaa guul guul iyo wanaag iyo sharaf ilaahay subxaana watacaala guul haseeyo kii shiidana jannaatulfirdowsa allaha geeyo kii waxaa waaye joogana waxaa waaye gumadahooda allaha sugo waxaa waaye ilaahay subxana watacaala kor ha ka dhigo kor ha ka dhigo
alxamdulilaah waxaan leeyahay caawa meeshaan waxaan ka fiirsanay filin aad u qiimo badan nimankii aad u dhagarta badnaa oo filonimadooda lasoo bandhigay ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilaah mujaahiinta waxaan leeyahay xoog iyo quwad allah u siyaadiyo muslimiinta allaha guuleeya meel walba ay joogaan guusha iyo allah noo siyaadiyo wax walbana ilaahay baa ku mahadsan waxaan caawa fiirsanana ilaahay subxaana watacaala ha ku mahadsan maxamed aflaan jihaadiya marka maasha allah mujaahidiinta oo si fiican gaalada oo suuqaan daawanay dagaalkii aadan iyo baal hadda alxamdulilah ilaahay ku mahadsan waxaa igu xiiso badnaay maxaabiista oo gacnaha madaxa saaranayo oo dharkan saaranahay dhahayo oo waxyaabahan loo baahnayn sheegayo waxaasaa igu xiiso badnaay mujaahidiinta waxaan ugu duceynaya ilaahay subxana watacaala oo nasri dheeraada siiyo dhanka kale fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka show ee galbeedka wilaayadii hiiraana ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas ku daawadeen filimkii hadiyadda ciidda ee mu'asasada alkataa'iba kaasi oo lagu soo bandhigay weerarkii barakaysanaa ee degmada aadan iyo baal ee wilaayada shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan deegaanka show oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa xuseyn filimka ay ku indhaqowsadeen kuna farxeen xasuuqa murtadiinta loogu geystay weerarkii mujaahidiinta ay ku furteen degmada aadan iyo baal alxamdu lilah ilaahi subxana watacaala ku mahadsan waa arkaysaan in qaqaloc loo baktiyey oo la laalaaban yahay oo laisku kakaduutay diintii fa ina allahu maciishatan dank ilaahi subxana watacaala wuxuu noo sheegay hadday nool yihiin xataa nolol carriray ku nool yihiin ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo sheegay haddana laba ee loo dhintay labo calaamaatu suu iyo calaamaatu lxusna nimanka waxay ku dhinteen calaamaatu suu waa arkaysaan afgembiya loo yaal qaqalooca loo kakaduut waa arki doontaa ciyaar isku laalaaban arki doontaa awad waxaan ku sugannahay ta'da ama bartamaha shaw caano ayaan ku sugunnahay halkan waxaan ku daawanaynaa wax quluubtayna aad u shaafiyey kala duwan ay u weyn tahay degmadii aadayabaal shabeellaha dhaxa xaruntii u weyneedii ayaan cawad aad u qalbi qowsanaynaa cadowgii ilaahay oo kii u weynaayey soomaaliya iyo kii ka xigay iyo qurun oo dhanba ay wada cararayaan markii hore hambali ku bilaabatay laakiin hadda ay ka shallaynayaan halkaasaan ku sugunnahay waxyaabaha igu yaa badnaay oon daawaday waxaa ka mid ahay murtadiinta madaxdoodii oo been u sheegaayo oo madaxa u salaaxaayo haddana iigiyo mataqaannaa aad u niyi jibsan waxaa igu yaa badnaayey askartii askartii saraakiisheedii beenta u sheegtay haddana dhambaha ugu dhacday igoo dhaawaca waxaan la yaa badnaay askariisii dhacaayo gacanta taaganayo sargaalkiisii asagoo ka sarreeye oo ka cararayo ayaa ugu yaa badnaaday magaalada show filan ayaan ku daawanay aad iyo aad u xiiso badan filankii aadan yabaal jab aad iyo aad u weyn oo gaalada ku gaaray iyo guul aad iyo aad u weyn muslimiinta iyo mujaahidiinta soo hoyatay iyo farxad maasha allah iyo in magaalada lala wareegay ugu dambeyn mu'asasadii dhammaan waxaan leeyahay ilaahay ilaahay khayra siiyo ilaahay ha guuleeyo meel bay joogaan mujaahidiinta meel filan lagu daawanaya jooga deegaanka shawaa shawcaan shawcaan waxaa ku fiirsaday maanta filan oo aadan yawaal waxaa igu yaab badnaa murtadiinta oo ordaysa oo badan oo laba wiil ay ersanaysa iyo gaalada been ay sheegaysa mujaahidiinta waxaa uu duceynaa jannatul firdoos inuu ilaahay ka waraabay isdaarkii mu'asasada alkataayib ay ku soo bandhigtay dagaalkii aadan iyo baalla ayaa hadalhayn badan ka dheliyey baraha bulshada iyadoona filimku uu bannaanka keenay jabka iyo taagdarrada cadowga allah aad baad u mahadsantahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu